أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamulka yuhuudda ayaa qorshaynaya musaafiriinta dad badan oo etoobiyaan ah oo ku sugan dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka bariga dhexe madaxa maamul goboleedka gaalaraca ee koonfur galbeed ayaa ku hanjabay inuu iska difaaci doono duulaanka kaga yimid dhanka kooxda aridada soomaaliya wilaayadii islaamiga baay ayaa maamuus u qabatay ashkhaastii wilaayada ku matelaysay tartamadii kala duwanaa ee la qabtay bishii barkaysneed ee ramadaan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka jubbada dhexe iyo hiiraan bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo gedo ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimkii mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan maqaal ku aadan filimka uhiilinta madluumiinta ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay saddexda bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamulka yuhuudda sahaynada ayaa qorshaynaya musaafiriinta dad badan oo etoobiyaan ah oo ku sugan dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey xilli uu sii xogaysanayo dagaalka bariga dhexe haddaba warbixinta warkani waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi iyo cali yare maamulka yuhuudda ayaa lagu soo waramayaa inuu bilaabay qabqabashada iyo xirxirista dad fara badan oo etoobiyaan ah kuwaas oo sahayanadu ay qaxooti ahaan u qaabishay islamarkaana dejisay dhulka ay xoogga ku haystaan ee muslimiinta reer falastiin sida ay warbaahinta yuhuud u xaqiijisay maamulka talaabiib ayaa qorsheynaya in bisha soo socota ee abriil uu bilaabo musaafuriinta sideed kun qof oo etoobiyaan ah hay-adda dadweynaha iyo socdaalka ee maamulka yuhuudda ayaa la sheegay inay qarka u saaran tahay fulinta go-aankan musaafuriinta etoobiyaanka oo maxkamadda sahayanadu ay hore usoo saartay kooxaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa tallaabadan ka walaacay waxayna codsi lagu joojinayo go-aankan u gudbiyeen maxkamadda yuhuudda balse lagama aqbalin filim sameeye asal ahaan etoobiyaan ah balse yahuudoobay ayaa ka digay dhibaatooyin baaxad leh oo uu sheegay inay la soo dirsi karaan dadkan etoobiyaanka ah ee yuhuuddu ay tarxiilayso wuxuu xusay in dadkani ay wajihi karaan khataro amni xabsi iyo nolol adag maadaama ayuu yidhi etoobiya ay weli ka jiraan dagaalo ba-an barakac iyo macluul bahsan fulinta tallaabadan lagu musaafirinayo dadka etoobiyaanka ah ayaa kusoo aadaysa xilli yuhuuddu ay qaaday dagaalo faraha ay kaga gubatay islamarkaana ay wajahayso xaalad halis ah kadib markii ay iska caabin kari weyday gintaalada kaga imaanaya wadanka iiraan mahadsanida caliyare madaxa maamulka gaala raaca ee koonfur galbeed ayaa ku hanjabay inuu iska difaaci doono duulaanka kaga yimid dhanka kooxda aridada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya waxaa cirkiis kusii shareeraya khilaafka u dhexeeya maamulka ashadala dirirka koonfur galbeed iyo kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo isku haya maamulka magaalooyin ka tirsan gobolada baay iyo bokool cabdicasiis lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka ashadala dirirka koonfur galbeed ayaa mar kale sheegay in xasan gurguurta uu dulaan ballaaran kusoo qaaday maamulkiisa islamarkaana ay si adag isaga difaaci doonaan isagoo ka hadlayay munaasabad tababar loogu soo xirayay maleeshiya daacad u ah maamulkiisa oo ay carbiyeen ciidamada xabashida etoobiya ayuu weerar afka ah ku qaaday kooxda ridada soomaaliya saddexdaba koonfur galbeed uma istaagayso mana joojinayso waana iska celinaysaa waxaad og tihiin waxaa labadan beribo duulaan qaawan oon xishood la'aan ah oo bini'aadannimada ka baxsan oo soomaalinimada ka baxsan oo si dhaqan xumo aho mooryaannimo ah koonfur galbeed ugu soo qaaday duulaan dowladda federaalka ah ayada oo adeegsanayso ciidamo gaar ahoy ayada leedahay diyaarado ku soo daabulayso oo deegaannada qaarkood tegayso oo shacabkii reer koonfur galbeed kala qaybinayso tii aan horey u sheegay ah waxyaalaha kala qaybinta iyo dadka dhaqanxumada lagu wado markii laga tegay kadib lafta gareen ayaa ku eedeeyey kooxda ridada inay kala furfurid ballaaran ku hayso maamulada degmooyinka gobollada baay iyo bokool isagoo ku sifeeyey dagaalka lagu soo qaaday mid mooryaannimo sida uu hadalku dhigay waxaasaa jiraan oo muddadanba socday sidaad la socotaan diyaaradaa la soo daabulayaa ciidamaa lagu soo qaadayaa degmooyin baa la geynayaa dad degmooyin joogaa la handadayaa waa la toorjargaraynayaa maamullaa lala hadlaayaa waxaa la leeyahay ma noolaanaysaan waa laydin qabanayaa haddaan taanna qabtay leeyihiin kadibna lacagaa la idin diraayaa hadla oo ninkaasaan cabsi gelinaynaa annagu saas kuma cabsanayno koonfur galbeed ma cabsanayso cidnana kama cabsanayso intuu qofkoog nool yahayna hadalka lafta gareen ayaa ku soo aadaya xilli iska hor imaadyo xooggan ay labada dhinac saacadihii lasoo dhaafay ku dhex mareen deegaano dhaca duleedka magaalada baydhabo waad mahadsantahay cabdiqani wilaayada islaamiga baay ayaa maamuus u samaysay ashkhaastii wilaayadaasi ku matalaysay tartamadii kala duwanaa ee la qabtay bishii barkaysneed ee ramadaan bashiir muxidiin abuayman ayaa ku tuntunsanaya warbixintan waa barnaamij guun weyn oo la filayo in gu'yaal badan ay ka dhex guuxi doonto maskaxda reer baay si gaar ahaaneed dadyowga ku dhaqan degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay kani waa barnaamij gudihiisu ay ku jiraan ilaa shan munaasabadood uu midba midda kale uu ka xiise badan yahay waxaana xilli weliba oo mikrofoonka la weeciyo mid cusub ay ka soo qaybgalayaashu tamirinayeen inaan laga gudbin xiisaha iyo dareenka farxadeed awgii haddaan idin galno dulucda oo aan idin deeqsiino muhiimadda waxaan isku mari doonnaa saddex magaalo waana degmooyinka buulafulay iyo labaatan jirow iyo deegaanka dharqo oo mid walba uu ka qabsoomay barnaamij xiisihiisa wata iyo fantasiyo xamaasadda qofkii goobjoog ahaa kicisay aan ugu horeyn u jihaysano dhanka degmada buulafulay oo ay ka dhaceen barnaamijyada kale ah kow munaasabadda ciidulfidri iyo qaabilideeda oo ku dhehan farxad iyo reenreen labo munaasabad lagu bogaadinayey tartamayaashii wilaayada islaamigaha ee baa ee kaalinta labaad ka galay tartan aqooneedkii idaacadda andalus sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri saddex bogaadinta tartamayaashii qur-aanka ee sannadkan ka qayb galay tartankii uu qabtay maktabka dacwada si gaar ah tartankii taajul quraa afar bogaadinta ardaydii wilaayada islaamiga ee baay kaga qayb gashay muqayimkii tacliimiga ah ee ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamigaah ee jubbada dhexe iyo midda ugu dambaysa oo ah bogaadinta tartamayaashii dadka waaweyn ee sannadkan ka qayb galay tartankii almaahir bilqur'aan ee uu qabtay maktabka dacwada xarakada shabaab almujaahidiin mushaarikiintu waxay ahaayeen kuwa tiradooda ay ka badan tahay laba boqol oo qof waxaana nagu maqaalo ah inay ka kala yimaadeen gudaha wilaayaadka islaamiga iyo meelo ka baxsan taas oo kuu muujinaysa in saamaynta munaasabaadka lagu kulmiyey halka barnaamij aysan ahayn mid sahlan waxaana goobta ismarxabayn kadib lagu guda galay muhiimadda inta aynan dhegihiina ku dhibcin wixii halkaasi ka dhacay waxaa sidoo kale xusid mudan in bulshada degmada buulafulla iyo hareeraheeda ay si weyn maalinkan uga qayb galeen u gargaaridda dadka abaaraysan boqolaalka dollar ee la bixiyeyna waxaa qayb ka ahaa wilaayada islaamigaha ee baay oo mashadkaas ku bixisay lacag cadadkeedu uu gaarayo ilaa iyo kun dollar jeedinadii halkaas ka dhacay waxaa ka mid ah kelimaad gabayo su'aalo iyo anaashiid saameyn reebay waxaana markan idinku soo maqan kelimadda sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigah ee baay uu ka jeediyey munaasabadda lagu qabtay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafullay ikhwa jazaakum allahu khayran may ka bilaaway guddiga taakulaynta ama gurmudka abaaraha walaayada kun dollar asanka dagaas insha allahu tacaala taasay liiska ka darsada qodobkaas haddeenu ku gudobo munaasabada may la sheegay ani shan munaasaba daaranta macna shan munaasaba marka dareema kortan lankishan munaasaba maalmo iyo munaasabaadkana isla ekaada aan ku obsanay saas daraaddee hal maalin ahaan ka jamci marka meelo may ku dareemasahana shaqada socota oo walaalaha ka jaran jazaahum allahu khayran ani shaga xawli ah ogoodla'ta may uma hadnagaane marka markan koo royta raggii musaabaqaadki ramadaankan ku qeybgaalgeebojo shalbedena dalabadii qur-aanka kariimka ee ka tardamaay musaabaqadii taajul quraa sidoo kaleeto musaabaqadii lamaad almaahiru bilqur'aan alkariim oo macalimiinta ku qeyb galeen mukhayamkii sayfiga hay macalimiintii ardadii ku qeyb galeen imaamulyaalsho markan waxaa kelimad la siiyey tartamayaashii ku matelayey barnaamijkii tartan aqooneedka ee majmuucada baay ee ku gashay kaalinta labaad waxaynu soo hoynay inaynu waxaweyaan kaalinta koowaad u galno qur'aanulkariim insha allah sidoo kale shan iyo tobanka jus hee kama aysan dhicina waxay ka soo muuqatay kaalinta hee yaa waa kaalinta saddexaad ayay ka soo muuqatay wilaayat dubai alislaamiya sidoo kale tobanka jusna kaalinta koowaad ayay ka soo muuqatay wilaayat dubai alislaamiya sidaa darteeda waxaynu ognahay marka wilaayada waxaa u soo hoyday in ay tartankii idaacadda ay qabanaysay iyo hee kaalinta labaad ay ka muuqato waxay wilaayada islaamigaha ee baay sanadkan sidan ku soo gotisay saacado dahabiyaha u geli doonta baal farxadeed oo noloshooda ah waxaana annagoo ah bahda andalus idin leennahay waxaan rabbigeena ka baryaynaa inuu sannado badan uu nagu kulmiyo fagaarayaal waaweyn oo sidan ka sii farxad badan waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يجيء العيد باسما وللجمال راسما يا رب فاقبل منا خيرا مما عملنا واجعل كل الأيام عيدا طوال العام واجعل كل الأيام عيدا طوال العام
guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka jubbada dhexe iyo hiiraan aynu ku horumarno cismaan axmed duubow iyo jubbada dhexe waxaa weli deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka soconaya howlaha gurmadka ah ee loo samaynayo dadka ay saameeyeen abaaraha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa deegaano hor leh oo ka tirsan degmada salag leh ka sameeyey biyodhaamin waxaana la gaarsiiyey deegaano badan oo xilligaana si weyn ugu baahi qabay in la gaarsiiyo biyaha guddiga oo xilli kasta la socda hadba sida ay u kala daran yihiin deegaanada ayaa booyado biyo ah ka diray degmada salag leh kuwaas oo saacadihii lasoo dhaafay ee gaaray deegaanadii ay baahiyaha biyaha laga soo sheegay warbaahinta islaamiga ah ee landalos ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay qaar ka mid a dadkii biidhaaminta loo sameeyey kuwaas oo baahi weyn u qabay sida ay u sheegeen warbaahinta islaamiga ah ee landalos waxaan joogaa tuulada gomar ayaan joogaa degmada salagle jubbada dhexe biidhaamin baa ka socotay ilaahay khayr hasiyo walaayada islaamka waa lasoo keenay marka ilaahay baa ku mahadsan alo biyaha baahi baan u qabnaa ilaah baa ku mahadsan dhiigeena waana helnay waa lanoo keenay ilaahay khayr hasiiyo islaamka walaalo waxaa ka socda biyadhaami iyo walaalaha muslimiinta ay noo soo gurmiyeen allah barakeeyo muslimiintii noo kaalmaysay noo soo gurmaysay allah barakeeyo annagii howlahana waan ku dhalay maasha allah waa saa'id saa'id saa'id saa'id baaho weyn baan qabna baa saa'id baa baaho weyn baan u qabnay dameeraha dee waa naga fariisan wax la siinaya ma laha baahadii aan kaga warramo waa ilaahay anarkii abaar ilaahay baa dhiin jira abaar baa ayaa jirta tuulada waxaa la yidhaha gubakheer gubakheer degmada salag lah hoos tagaysa maanta alxamdulilah ilaahay salligiisa dadka waa iska tawraasanay waqtiga loo baahnaay oo baryahaas hore daraa intii biyaha lagu bilaabay haddana ka go-ayno ayagoo xaaladda sahlebaa maanta biyo loo keenay baahida aad ba dadka aad ba biyaha dameerihiina badar baa waayeen badarkii iyo weegadii iyo balkii la siinayo waa waayeen waxba u jiidi waayeen dadkana dad beerolay baa iska tabar sornaayeen marka biyaha waa loo baahan yahay waqti loo baahan baa biyaha ayaa imaadeen baa aad baa ugu faraxsanahay maanta wax eela kuma yaalaan meesha war baa lagu abi jiray warihiina waa go-eena saa u malaynaya sideed bilood baa bii ugu dambeeyeen warkii ugu dambeysay maya maya maalinta farxalaan ma nagane ma hadda ilaahay baa iskale abaartan ilaahay wada biyaha ilaahay baa noo keen sidii ilaahay noo naga maamuli doona fiican afar beri baa naloo dhaamiyay afartii markii hogaa la joogaba dhaal ka go-day tii shanaad baa hadda maanta noo imaatay waxaa sidoo kale biidhaamintay ka socotaa deegaanada hoostaga degmooyinka salagle saakow bu'aale iyo jilib oo dhammaantoodba si isku mid ah uu guddiga gurmadka abaaraha u gaarsiinayo biidhaamin iyadoo dhanka kalena ay socdaan raashin qaybinta waxaana arrinkaasi si weyn u mahadiyey bulshada loo adeegayo iyadoona tan iyo markii hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu magacaabay guddiga gurmadka abaaraha wilaayaadka islaamiga ay ka socdaan gurmadka waxaana hadda muuqanaya ifafaalaha roobka oo meelaha qaar xilligan ka curtay sidoo kale warbixinta wilaayada hiiraan ee dadka tabaalaysan oo gurmadka la gaarsiiyey waxaa inoo hayaa saadiq muumin iyadoo weli ay socoto taageeridda iyo garab istaagga dadka tabaalaysan ay abaaruhu saameeyeen ayaa guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay deeq raashin ah gaarsiiyeen dadyow fara badan kuwaas oo ku dhaqnaa deegaanada shaw iyo buurweyn ee hoostaga degmada jaldhaqsi ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dadkan abaaruhu saameeyeen oo loo qaybiyey bariis sokor iyo saliid ayaa kaga mahad celiyey mujaahidiinta ah iyagoona u duceeyey gaaladana habaaray magacayda xasan cali ibraahim deegaankayda waa buurweyn walaayadaana siisi aan intii tabar daran bur beriis sokor saliid ayay noo qaybisay maanta waa mahadsiihiin ilaahay khayr ha siiyo wallaahi alxamdulilah markii la wacayo walaayada idiin wacday biri maasha idinka baahan oona wax idiin qaybi rabtiliiri aad iyo aad dareenkeydin la soo koobi karo ilaahay inas guul siiyo aan u ducaynaa magaca xasan nuur hilmaamis maanta waxaan joogaa tuulada buurweyn walaayada islaamiga ayaa maanta raashin noo qaybisay oo isugu jiro saliid bur sokor waana ku mahadsan tahay maadaama ay ku soo beegtay xilli khatar ah oo abaaro ba'an ay ka jiraan abaarta si aad aday noo saamaysay abaaro ba'an ayaa ka dhacay haddana alxamdulilah walaayada islaamiga ayaa deeqdaas noo maanta noo bixisay waana ku mahadsan yihiin ibraahim cali ali dhaha aniga deegaanka waxaa waaye shaw maanta waxaa nala siiyey caag saliid eh iyo haaf sokor eh haaf bariis eh haaf bur eh intaasaa nala siiyey si aadaa loogu baahnaay walaayada islaamka hor allah ka dhigo islaamka hor allah gaalo adal ha jibiyo kaltuuma mahad ciise ilaahay roob ana siiyo waxaa naloo siiyey bariis bur saliid sokor qof mudanaa timiday waana la siiyey maasha allah waxayna siiyeen wax ka badan allaha siiyo roobna allahna siiyo ummadda allaha kala qaboojiyo macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqubada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ahna xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan oo ku sugnaa goobta raashin qaybinta ayaa ka warbixiyey tirada qoysaska ka faa'iidaystay raashinka sidoo kalena macalin yuusuf ayaa sheegay in masaakiinta ay gaarsiiyeen ammaanadii ay u soo dhiibeen mujaahidiinta dadkii mudnayna la gaarsiiyey bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi waxdah wasalaatu wasalaamun calaa man laa nabiya bacdah awalan wa aakhiran waxaan u mahad celaynaynaa alla subxaanahu watacaala nooga nicmay nimcooyinkiisa aad iyo aadka aan la soo koobi karin allana wuxuu leeya wa inta cuduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa waxaan u mahad celinaynaa bacdallaahi xarakatu shabaabi almujaahidiin meel walba aa joogta khiyaadadeeda oo ugu horreeya amiirunaa axmed cumar abuu cubayda xafidahullahu waracaa waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamiga hiiraan waxaan rabaa halkan si bayaana inaan ugu faahfaahiyo anigoo ka mid ah golaha dhaqanka islaamiga hiiraan kana mid ah guddiga samatabixinta ama guddiga gurmadka abaaraha una taagan insha allahu tacaala ammaanadii naloo soo dhiibay ama naloo magacaabay gudashadeeda kuna howlaneen baryahan deegaana hoostaga muxaafadada degmada jalalaqsi oo ay ka mid tahay deegaanka show ee maqarka wilaayada islaamiga degmada jalalaqsi ah iyo buur weyn oo iyadana insha allahu tacaala ka mid ah makaanada muxaafadada hoostaga waxaa gurmadkaasi ay ka heleen dad tiradooda ay la eg tahay guud ahaan muxaafadadaasi sagaashan qoys sagaashankaasi qoys ammaanadii naloo soo dhiibay waan gudannay raashinka aan qaybinay maanta wuxuu isugu jiraa bur bariis saliid sonkor waxaana qaadanayay dadkii ilaahay subxaana wa tacaala in loo helay ou amray oo ducafada ahaa ee awooddooda ee yareed waxaa kaloo ammaan mudan haweenka muslimaadka ah ee deegaanka show inay gurmad ballaaran horey u sameeyeen walaalahooda muslimiinta ay u dhex galeen dabkooda ay shideen ilaahay ha ka abaalmariyo diinteenna aad ayay u ammaantay rasuulka wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ma waxaad moodeen in laydinkugu hiilinayo laydinkugu gargaarayo ilaa ducafada uu gargaaridooda iyo u hiilintooda maahane guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhiyey gurmadka la gaarsiinayo bulshada abaaruhu ay saameeyeen waxaana xusid mudan in guddiga gurmadka abaaraha qaybta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu maalmihii lasoo dhaafay gurmad ballaaran oo raashin qaybin ah ka samaynayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo gudo ayaa goobo fagaaryaalaha ku daawaday filimkii mu'asasada al-kataab ay soo saartay aynu ku horumarno wilaayada islaamiga galgaduud iyo weliba
xilli saacadihii lasoo dhaafay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay muuqaal xiise badan oo shaafiyey quluubta muslimiinta islamarkaana ay wada sugayeen kaasoo ciwaan looga dhigay khaswatu nusratulmadluumiin islamarkaana lagu soo bandhigay siduu u dhacay weerarkii godka jilacu ee dhacay taariikhdu markay ahayd afarta oktoobar ayaa waxaa filimkaasi soo dhoweeyey bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud bulshada muslimiinta ee ku dhaqan ayaa xalay goob fagaar ah ku daawaday muuqaalka waxaana goobta soo xaadiray bulsho fara badan oo rag dumar iyo caruur isugu jira kuwaas oo xiise ballaaran u qabay daawashada filimkaasi markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laabqowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo sidoo kale abwaanada iyadoo aan mikrofoonka idaacadda andalus la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay kuwaas oo ka warbixiyey muuqaalka iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen waxaad arkaysaan wiilkaa yar oo sheekh caldheerar wiilkiisii ah annagana ilmaheenni ka mida oo dhallinyaradeenni ah in caawa shiikhu uu halkaas ku sagootiyey isagoo istishaadi ah aabbihiisna uu yahay waxaa waaye waxaan leenaha wiilkaas ilaahay shahadiisa allah ka aqbalo asaga iyo walaalahood la socday oo maaragtay istishaadiyiinta ahaa ee godka jilcoo muslimiinta ku soo furtay waa u ducaynaynaa waxaana leenahay ilaahay ha ka dhigo kuwii toddobaatan iyo labada qofood qiyaamaha u shafaaco qaadayey arrintaa hadda caawa sheekh cali maxamuud raage oo meesha marka wiilkiisa asagoo ou halkaas ku mucaanaqaynaayey asagoo og inuu godka jilco inkhimaasi inta ku galo oo halkaas uu ku baxayo waxaa ka raadli ah hooyadiis aabbihiis walaalihiis qaraabadiisa anigoo ugaaskiisiiya raalliyahan dacwad uga ah ilaahay shahadiisa allah ka aqbalo kuwa kaloo meesha jooga shahadooda allah ka aqbalo insha allahu tacaala soomaaliyay ka dhaqaaqa waad aragtaan cadowga idin haysta waxa maanta idinka baxaya iyo waxa maaragtaaye idinku socda haddaad jiiftan waxa idinka baxayo maaragtaaye isdalleecinta iyo doqonnimada idinkaga baxayaa ka badan marka haddaad ragannimo muujidaan waxaa lay ragannimo waa naftoo laysku dhibo dagaalku marka naftana isku dhiba jihaad niyeysta naftiinna u soo diyaariya sidaad cadowgaas nafta muslimiinta iyo naftiinna iyo dalkiinna aad uga qaadi lahaydeen arrinta koowaad soo jiidata waxay ahayd waalid waladkiisa sagootinaya istishaadina u sagootinaya runtii waxaan arkaynaa wax maanta aan ka hadli karnaba ma ahan sida gabdhaha muslimaadka oo la jiidayo la dhibaataynayo runtii qiiradaydu aad iyo aad bay u kacsan tahay runtii ragga muslimiinta oo la dhibaataynayo jawaanada madaxa loo gelinayo runtii boqolkiiba boqol wax laga dhiidhiyo weeye wax loo fadhin karo iyo wax mataqaanaa loo fiirsan karona ma ahan qof damiir leh amase mataqaanaa ilaahay diinkiisa mataqaanaa waxba ka garanaya wax uu adkaysan karo runtii ma ahan anaa ka tirsan ardayda dugsiyaasha ka dhigto degmada calbuur wiilka maanta aan ku fiirsanayn ikhtimaasiga waa wiil isku dugsi aan ahaa jirnay insha allah biidnillahi kariim anuguna waxaan rabaa jidka oo maray inaan maro insha allah walaalaha muslimiinta waxaan kula dardaarmayaa in layska dhacsho cadow caawa waxaan ku fiirsannay filan aad iyo aad u xiiso badan walaalaheen muslimiinta oo meelaha lagu xissilcinaayo dhiiggeenna ayaan huraynaa gaalado iskaga dagaalaynaa insha allahu tacaalaa dhiiggeenna ayaan horumarsanaynaa walaalaheen muslimiinta oo ku jira godka jilacow iyo meelo kaste aad iyo aad ayaan ula dagaalaynaa kuwa gaalada oo haysto oo cadowga ah waxaan leenahay dadka muslimiinta ah oo xabsiyaasha ku tacdiibiyanayo safira sugnaada annagana insha allahu garabkiina ayaan ahay wiilasha mudajaahidiintana waxaan leenahay meeshaa ka sii wadan barooga sii wada kuwa qashinka ah oo waxay ahaeto walaalaheen muslimiinta gabdhaheenna ah xijaabada ka qaadaayo oo xiraayo oo jiidaayo oo dilaayo waan la dagaalaynaa waan isku qarxinaynaa shahaadiyoon ayaan ku gelaynaa insha allahu tacaala waxaa fili ku daawaya meeshaan maasha allah kii ugu xiisaha badnaaye caawa daawaday oo khiiro gaaro leh waxaan daawaday shiiqeenna shaaldheere oo wiilkiisa soo watinaayo maasha allah waa kas wiilkiisa hormariyey baarkiisa ahaa kulligoodna saas u socdaan wana ku wada jiraan laakiin waa kii keliya oo la inii soo muujiyo furinta hore u taga isdaarkan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo gudbiyey duulaanka iyo hoylinta muslimiinta ee ka dhacay xabsiga godka julicow ayaa ahaa mid saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee ku sugnaa halkaasi ay dharbaaxo kowlkala kulmeen ciidamada mujaahidiinta oo ka jawaabaya dulmiga tacadiga jirdilka gumaadka iyo gobodfallada ay u geysanayeen bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxayna halkaasi mujaahidiintu ka sii daayeen maxaabiis fara badan oo muslimiin ah sidoo kale isdaarka laga daawaday wilaayada shabeellada dhexe waxaa warbixintan ka diyaariyey faysal mahad soomaali
dadku waxay daawanayaan isdaarkii hadiyadda ciidda ee ay faafisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta goobta lagu sugan yahayna waa bartamaha degmada aadayabaal ee shabeellada dhexe bari iyo galbeed daraf ilaa daraf meel kasta oo aad dunida eegto duulaanno toos ah iyo kuwa daahsoon ayaa lagu hayaa shareecada allah iyo shacaa'irta islaamka
qaybaha hore ee filimka oo lagu soo bandhigayay dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta si guud si gaar ah gaboodfallada murtadiinta ku hayaan dadka reer muqdisho waxaa dadka laga dareemayey la damqasho iyo inay ka xun yihiin dhibaatooyinka ku dhacaya muslimiinta hase ahaatee marka isdaarku soo gaaro soo bandhigidda halyeeyadii fuliyey weerarkii guulaystay ee loogu magacdaray khaswatu nusratulmadluumiin fagaaraha waxa uu la gariirayay takbiirta iyo taxmiidda iyadoo wujuudda dadkana laga dareemayay dhoolacaddayn iyo inay ku faraxsan yihiin geesyada halgamaya iyo diyaargarowgooda marka uu dhammaaday isdaarka ciidda idaacadda andalus ayaa mikrofoonka la dhex martay dadkii isugu yimid bartamaha degmada aadan yabaal kuwaas oo ka hadlay sida uu u saameeyey isdaarka iyo shucuurkooda maasha allah alxamdulilaah si wanaagsan ayaan u daawanay filinka aad iyo aad ayuuna xiisad u lahaay insha allahu tacaala anaguna ilaahay jidkaas si wanaagsan hanugu maray biidn illaahi baariisha waxaa lasoo bandhigayay maxaabiistii muslimiinta la tacdiib ee lasoo badbaadinayo bal ka waran dareenkaas maxaa dareemaysa saa'id saa'id dareen saa'id ayaa i galay insha allahu tacaala aad iyo aadna waxaan u jeclahay biidn illaahi baari inaan raggaas aan garab istaago insha allahu tacaala ha insha allahu tacaala ilahay qadir filan cajiibahan daaban lasu marxabaynaayo gaalana loogu run sheegaayo ilaahay subxaana wa tacala lagu raalligelihaayo xabsida waxaan maanta fahamnay oo gaalo ilaahay inuu run sheegay xabsidii boosaaso iyo xabsigii godka jilicow ayaa arno maanta la weeraraayo maxaabiista laga soo daldalaayo ragga mujaahidiinta isdhaarsanaya sheikhaynii amiirkayna u khudbaynayo oo macasalaamaynaaya maanta waxaan arna cawada lagu facmahaynba waxaan fahmi karno ambaan arki karno maahayn farxad weynwaalidiinta xataa si gaaray u saamaynaysa wala dardaaran shiiqo insha allahuna waxaan leenahay miciga hore allah naga dhigo owlaadiina insha allah inay jidkaas martaan rajihina biidnillahi tabaaraka wa tacaala adduunka waxaa loo dagaalamaya gaal iyo islaam diigaanyo ciidana miyaan daafta kala roon sidoo kale wuxuu dhahaya cabdilaahi macalin axmed dhoodaan allahu naxariista isaguna wuxuu dhahay muqdishu fadhoo ciigudegiyo gaal fadlinayaaye doqon baa u faxaaxsaday waxbay ku farraqayaane waa xukuumad fidhiqowdayo la fanguray ceeb muslimkaa ku diirsaday kufriga dakharradiisiiye waxay daamankii jaban yihiin doxorradoodiiye duuflaal hadday wada yihiin daacifliya tuuge waxaan daahu qarinayn bakhtiga daadsankaymahae dugaaggii ka dhere gaaladii dacayda dheerayda qalbigaa ku diirsaday sidii doorkan loo galaye bakhtigii la dooxuu dhurwaadibir la jiifaaye duufaannadii lagu kacshay weli la diidaane furimahay ka didayaan sidii deere iyo cawli darxumooyin baa haysta iyo ceeb la dadaya filin oo ka hadlaya oo looga hadlaya godka jircow satmadluumiina looga hadlaya haye ka war dareenkaaga filimku waa daawatay maxaabiis muslimiin la dhibaataynaya aragtay kadib waa la weeraray waa la soo daayay maxaa dareentay shucuur weynaan dareemay oo lasoo koobi karin waxyaabaa kaloo cajiibka oon arkayo ka mid ah sheekh cali maxamed raabi shacaleere oo reerkiisa oo saguutinayo aad iyo aad mararka qaar unkaada mar haddaan ahna daweynaha ilmaha jaamacada iyo waxbaan u dirsanaa iyo unesco laakiin ragga mujaahidiinta ilmahooda way dirowhayfurmay u dirowhaya weyna la dardaarmo waaya marka ununka marka waxaan leedahay insha allah ununkuna waxaan rajaynaa inaan u dirno furma insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar dareenkeyga aad iyo aadaan u faraxsanahay waxaan daawaday filinka qisatu madluuminahay marka si aad iyo aad wax wii soo jiitay waana ku faraxsanahay waxaan leedahay waxyaabaha aan ku arkana waxaa ka mid a sheekh cali dheer oo la dardaarmayo wiilkiisii marka ummadda soomaaliyeed waxay tiraa al-shabaabku ilmuhu marin habaabshaa qarax iyo walxuu ku xidhaa waana kuwaa saaxoo ilmahoodiyeyba ku daadihinaya isdaarkaasi wilaayadda islaamiga gadow ayaa laga daawaday casaam carafaad ayaana warbixintan ka diyaariyey
الله أكبر الله أكبر الله أكبر waan arkaysaan insha allah oo camiladii bilaabatay aan si fiican u fiirsano baaraka allahu fiikum halkani waa bartamaha degmada ceelaacad ee xarunta wilaayada islaamiga gado kaas oo ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga iyadoona halkani xalay lagu daawaday filimkii aadka u xiisaha badnaa ay dhowaan soo saartay mu'asada alkataab ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas ee u talagashay munaasabadda ciidul fidriga filimkan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxaa halkani soo buuxdhaafiyey boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde kuwaas oo ka kala yimaaday xaafadaha kala duwan ee magaalada intuu socday filimka ayaanu waxaanu mikrofon kala dhex qaadnay qaar ka mid a dadweynaha u soo daawasho tagay filimka iyagoona ka warbixiyey filimkaay daawadeen iyo waxyaabihii ku arkayeen inta ay daawanayeen dadka muslimiinta ah oo mataqaanaa ama dalka gudihiisa haato ama dibaddiisa haato iyo dhibka loo geysanayo taasoo shucuurta dadka beddeshay oo aad xanaaq uga keentay kabacdina waxaanu aragnay qaabka ay mujaahidiinta uga falceliyeen oo ay uga aareen walaalahood wallaahi aad caaw waxa weye waxaan u malayn farxad inaan la seexan waayaba aad baan u faraxsanahay aad baan u faraxsanahay fariin waxaan dirayaa nin kastoo ilaahay mataqaanaa quluubtiisa uu khayr ku shubay ama awlaad dhalay ama damqanaya oo islaamnimo ay jirkiisa ku jirto dulliga iyo dhibkanna haysta uu arkayaa jenaraallada maraykanka waxay samaynayeen waad arkayseen afrikaanka dadkeenna ku is istaagaya waad arkayseen gabdhaheenna la jijiidaya waad arkayseen ilmaha lagu tashkiiliyo inay ka qayb galaan saaxada jihaadka insha allah asalaamu calaykum caaw filma sharaab filma fiirsanay waxaa la jiray maxbuustii dhibanayd oo ku dhibanayd muqdisho oo haystay murtadiinta oo waxaa dharna la soo sii daayey oo faraad ka muuqato weli muqdisho keliya ma ahane magaalooyin fara badan oo cadowga gacantiisa laga soo bixiyey mujaahidiinta meel walba joogto waxaan ilaahay u rajaynaya gacantooda mana kor allah ka yeelo qaladana allah nimankii cadowga ahaa oo ummadda gumaad hayay oo dadka walaalaha mustadcafiinta ah iska dulmaayey markii la laayey aad iyo aad baan u farxay kheyro fara badan iyo farxad fara badan baan dareemay ilaahay subxaana watacaala baana ku xamdiyey arrinta iyada dhowr farriimood bay diraysaa farriinta koowaad annagana waa inaannu soconno marka waxaa weeye ninka kaa horreeyaad ku dayanayso yaan lagu dayan nin kastoo marka soomaaliyeed wiilkiisa ha bixiyaan leeyahay siduu u bixiyo sheeqeen oo kaleeto sheeqna waxaan leeyahay qalbigaada allah kuu nuuriyo wiilkaadana meel rabto ayuu ku baxay mid aqra kuu shafeec qaadana allah ka dhigo shahaadadiisana allah ka aqbalan leeyahay waa dhowahay waxaan ahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelcadde aad iyo aad baa u faraxsannahay waxaan daawanay caawa filin xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo walaalihii istishaadiyada ka fuliyey muqdisho gaar ahaan xabsiga jilicow aad iyo aad baa u faraxsannahay waxaa aad iyo aad ugu sii farxay sheekhayna sheekh cali maxamuud raage sheekh caldheere sida uu wiilkiisa u sagoontinaya insha allahu haddaanay annagana ubadkanaga saas ayaan usii sagoontin doonaa waana ku soo dayn doonaa miidkeena insha allah aad iyo aad baa u faraxsannahay maasha allah waan leeyahay wiil kastoo mujaahidana waxaan leeyahay ku hamidheerow inaad noqoto kuwa maxaabiista inaad soo dayso muslimiinta inaad u nusrayso meel walba joogaan ilaahay subxana watacaala inuu jannada firdowso ka waraabiyo waxay jecel yihiin ilaah inuu la kulmay maasha allah filinkan aad buu noo cajabgeliyey ilaahay baa ku mahadsan gaaladana allaha jabiyaan leeyahay filinkan horeyna waa u dhegaysa haddana aad baan ugu farxa ilaahay baa ku mahadsan maasha allah maasha allah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meel kasta oo muslimiinta ku xiranta saana kale in looga soo daayo gaaladana allaha jabiyo insha allahu tacaala ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay gacantii sarraysa uu ka dhiga guul iyo garab uu siiyo mar walbana waa u ducaynaa ilaahay ilaahay idanka waa u ducaynaynaa mar kasta insha allah guul baan u rajaynaynaa iyo inay gaalada jabiyaan maasha allah shaacali khayr allah siiyo aad baan ugu farxay insha allah waxaan rajaynaynaa sidiisoo kale inaan u sagoontino wiilasha insha allah ilaahay idankii qof kastoo muslim ana waxaan leeyahay saasoo kale ha loo sagoontiyo wiilasha gaalada madaxa ku dhuftaan insha allah finankan caawayt zaa'id ayuu ii saameeyey waxaan caawayt meeshan ku daawanay haryada mujaahidiinta ee galay godka jilicow mujaahidiintaas waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala jannatalfirdows ila calaa hinkugu bishaareeyo hana in haleeshiyo maca nebiyiina wasidiiqiin waxaad tihiin shu'ado waxaan ku faraxsannahay caawayt sidaan meesha ku daawanay wallahi bilaahi caawayt zaa'id ba ii saameysay markaan arkay sheekhuna sheekh cali maxamuud raaga oo suguntinaya wiilkiisa filimkan ay dhowaan soo saartay muwaasada alkataib ee ugu talagashay munaasabadda ciidulfidriga ayaa waxaa si guud looga wada daawaday caalamka iyadoona fagaarayaal kala duwan oo ku yaala wilaayaadka islaamiga lagu soo bandhigay daawashada filimkan
iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa filimka uhilinta madluumiinta ee ay baahisay mu'asasada alkataib eliyaas cabdulaahi ayaa hayo warbixintaasi maqaalkan ciwaankiisu waa sheekh cali dheer yaa gaari kara waxuuna ku bilaabanayaa sidatan maalinku waa sabti xilliguna waa salaada cishaha kadib waxaa noo dhammaaday bishii ramadaan waxaana shalay oo jimco ahayd soo qaadannay farxaddii ciidda soonfur sida caadiga ii ah aniga iyo cid weliba oo la socta dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaan xiliyadan oo kale ka war doonnaa mareegaha iyo baraha bulshada ee ay kooxdu ku faafiso muuqaalada uu ururka soo saara ee loogu magacdaro hadiyadda ciidda waa muuqaallo sannad weliba laba jeer soo baxa gaar ahaan ciidaha islaamka ee soonfur iyo carafa muuqaalka ciidan soo baxay waa uu ka duwanaa muuqaaladii hore waa uu ka xiiso badnaa waa uu ka farsamo qurxoonaa dareen ahaanna waa uu ka saameyn badnaa waxaan isleeyahay waxa uu si isku mid ah xusuus ugu reebi doonaa dad badan oo shabaabka jecel kuwa necab iyo kuwa dhexdhexaadka ah hardanka socda intaba magaca muuqaalku waa uu hilinta kuwa la dulmiyey waxaana lagu falanqeynayaa sida ururka uu ugu dadaalaya in uu u jabsado xabsiyada cadowgiisa maxaabiista ku xiranna xargaha uu uga soo furo waxauna ururka arrinkaas u arkaa waajib diini ah sidaba ay wax badan ku celceliyeen hoggaankooda sare waxayna ila tahay in dad badan oo xogogaal u ah silaca ka taagan xabsiyadaas ay arrinkan ku taageersan yihiin xarakada haddii aan u soo laabto muuqaalkii aan daawaday marka laga soo tago weerarka lagu qaaday godka jilico oo ah xabsiga ugu sumcadda xun soomaaliya fashilka amni ee ku dhacay hay-adaha amniga dowladda marka la fiiriyo sida sahlan ee xaruntaas muhiimka ah loo weeraray aniga waxaa si gaar ah ii soo jiitay dagaalyahanada weerarka fuliyey calidheere xujo ayuu oogay sheekh cali maxamuud raagi sheekh calidheere waa shakhsiga ugu caansan madaxda al-shabaab haddii aanan qaldanayn waxauu afhayeenka ururka soo ahaa muddo toddobiyo toban sana ah laga soo bilaabo sannadii laba kun iyo sagaal ilaa maanta oo aan laba kun lix iyo labaatan ku jirno sidaasi daraaddeed wax lala yaabo ma ahan in filim ururka uu soo saaray uu ka soo muuqdo balse markan waxa uu ka duwanaa sidii lagu yaqiinay calidheerena waxa uu filimka ka soo muuqday isagoo la dardaarmaya dagaalyahanadii weerarka ku qaaday godka jilcow taasi iyaduna ma ahan mid tilmaam gaar ah xambaarsan oo marar badan ayaa la arkay isagoo dagaalyahano la dardaarmaya markan afhayeenka dhallinyarada uu sagootinaya waxaa ku jira cabdiraxmaan sheekh calidheere oo ah wiil uu dhalay sheekh calidheere cabdiraxmaan waa wiil caato ah edeb ay ka muuqata afgaaban da-addiisuna waxay fooda gelisay labaatan sano sidaba muuqaalka lagu xusay anigoo isku tiriya dadka ugu xog ogaalsan xaaladihii uu soo maray ururka al-shabaab maadaama aan muddo dheer wararkooda la socday waxay ii ahayd markii ugu horreysay aan arko hogaamiye sare oo ka tirsan ururka oo uu wiil uu dhalay u dirayo goob dagaal oo uusan ka soo laaban doonin way jiraan hogaamiyaal badan oo wiilashooda dagaallo lagu dilay kuwa la duqeeyey iyo kuwa gacanta cadowga u galay oo la qabtay balse waa markii ugu horreysay ee aan arko hogaamiye wiilkiisa u diraya howlgal inqimaasi ah oo aanan ka soo laabasho lahayn waxay dad iga sii xog ogaalsan oo aan arrintan kala sheekaystay ii sheegeen in uu jiro hogaamiye ururka ka tirsan oo isagana sidan oo kale wiil uu dhalay ugu diray howlgal noocan ah waa sheekh yuusuf kaba ku tukaday oo aan aniga u bixiyey sunta ka ilimeysiisa madaxweyne xasan sheekh in nin hogaamiye ah ama waalid wiilkiisa uu u diro howlgal jihaadi ah oo aanan soo laabasho lahayn waa wax ku xusan taariikhda islaamka balse inta aan ka warqabo ma ahan dhaqan lagu yaqaano hogaamiyaasha soomaalida qofkii xaqiiqataasi ka duwan hayana isaga ayaa inoo sheegi doona al-shabaab tagtay oo tallaabsatay marka aan si fiican u daawaday muuqaalka calidheere oo garabka haysta wiilkiisa duulaanka u socda hortiisana ay taagan yihiin dagaalyahano kale oo wujuuhdooda ay ka muuqato farxad iyo qanacsanaan waxaa ii soo baxay xaqiiqa aysan dad badan jeclaysan doonin balse aan hubo in indhahooda ay saari doonaan haddii allaah cimrigooda uu dheereeyo shabaabku waxa ay dhisan yihiin afar iyo labaatan sano sida aan taariikhda ku arkay jiilka maanta dagaalamaya badankooda waa dhallinyaradii dhalatay intii ururku uu dhisnaa qaarkood waa ubadkii madaxda iyo mas-uuliyiintii iyo ciidankii xarakada waxaan hubaa in allaah idankii ay guulaysan doonto shareecaduna xilli dhow soomaaliya iyo adduunka dhan lagu xukumi doono hadalkaas waxaanan jeclaysan doonin duulalkii cilmaaniyiinta soomaaliyeed ahaa ee astaantoodu ay ahayd diin ma ku dhaqmaynaa awudsaynow balse arrinkaas in uu soo bidhaamaya waa shaki la'aan al-shabaab waxay horey uga gudbeen ugana xoroobeen caqabado badan oo ummadda soomaaliyeed ragaadiyey kuwaas oo kale ah qabyaaladda qowmiyadda iyo shisheeye ku tiirsanaanta maantana waxa ay ka xoroobeen dacayaddii ahayd in ubadkooda aysan dagaalka u dirin balse ay carruur dad kale ay dhaleen dabka ay ku shubaan muuqaalka sheekh calidheere oo curadkiisa sii sagootinaya waxay fariin u tahay cid weliba oo shaki ka qabtay xaqnimada halganka ay shabaabka kula jiraan cadowgooda oo ka kooban shisheeye dalka ku soo duulay iyo saaxiibadooda soomaalida ah wuxuu xujo ku yahay hoggaanka kale ee xarakada oo iyagana laga rabo in dhabbahaas ay kaga daydaan afhayeenkooda wuxuu soo afjaray dacaayadii madhalayska noqotay ee ahayd in dagaalka shabaabku uu yahay mid siyaasi ah hoggaankooduna ay yihiin dad madaxtinimo iyo maal raadinaya ubadkooduna guryo ay uga iibiyeen yurub ameerika iyo khaliijka sida madaxda dowladda soomaaliya waxaa qoray cabdirasaaq xaaji xuseen stockholm sweden walaalaha muslimiinta ah ayaa wada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaan insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu